ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdi bare ayaa weerar afka ah ku qaaday siyaasiyiinta mucaaradka ah ee diidan habka ay wax u wado xukuumaddiisa wuxuu sheegay in dowlada shisheeye laaluush siiyaan kana shaqeeyaan danahooda isagoo dhanka kale aada uga carooday hadallada ay ku weerarayaan xukuumadda uu hogaamiyo dhanka kale wuxuu qiray in dhaawacyo tiro badan oo boqolaal gaaraya u jiifaan isbitaalada kuwaasoo ku dhaawacmay dagaalka u dhexeeya xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dhinac ah iyo shisheeyaha iyo dowladda federaalka oo isku dhan ah boqolaal wiil oo dhaawaca isbitaalada inooga buuxda weli ma aragteen dadka aad idinku og tihiin ee aan ahnu hadda anugu sheegayo eeaan hadda idiin sheegayn ayagoo isbitaal booqanaya ma aragteen doorasho dadban waxay dan u tahay markii si kooban loo qeexo dowlado dowlado weliba waan adkaynayaa meesha waxay dan u tahay dowlado idinkaba aad garanaysaan oo markii xilliyadanoo kale lasoo gaadho xilliyadanoo kale marka lasoo gaadho shaqadoodu ay tahay inay siyaasiyiinta soomaaliyeed kala laaluushaan kan u yeen lacagsii orod wax qarxi orod wax qarxi orod wax cay orod wax dhig taaka dhig xilligoodii waaye waa mawsimkii waxaan ognahay inay dowladahaas hebel u yeen haddana hebel u yeen haddana hebel u yeen deedna waxoogaa yaroon micno lahayn
dowladda federaalka ayaa haatan waxaa haysta culaysyo kala duwan ooga imaanaya dhinacyada ay ishayaan iyadoo culayska ugu weyn ee hadda haysta uu yahay mucaaradka oo si weyn uga soo horjeestay qaabka ay wax u wado dowladda federaalka iyo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kulaalaya magaalada caasimadda ah ee muqdisho